iyadoo waayadii ugu dambeeyay ay xergaha goosteen fisqiga iyo xumaanta ka socota goobaha ay maamulaan dowladda federaalk iyo maamulada kale ee ka jira dalka ayaa culimmada ku sugan muqdisho ka hadashay arrimo ka hor imaanaya shareecada islaamka oo ku soo badanayay magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa dhowaan warbaahinta la hadlay qaar ka mid a culimmada waxa ay tilmaameen in dhaqanada xunxun ee ku soo kordhay muqdisho ay ka mid tahay in mootada labalugoleyda ay isla raacaan laba qof oo rag iyo dumar kale ah taasoo ka mid ah waxyaabaha lagu fasahadinayo bulshada haddaba waa kan mid ka mid a culimmada oo tilmaamaya arrimahaasi
waxaa ka mid ah mootada gabadha iyo wiilku ay isla saaran yihiin ee maalmahan baraha bulshada aad ka arkayseen ee gabarh iyo wiil ajnebi ah intay mooto isla fuulaan labalugooley ah sidaa ay iskugu dheggan yihiin dhaqankaasi dhaqan aan lahayn ma ahan dhaqan diinta islaamku ay ogoshahayna ma ahan bal hadda waxay keeneen inay iska duubaan kilibyo iyagoo mootadaa saaran oo ku faanahaya una arkaya xadaarad iyo horumar gabarh wiil ajnebiya garbaha ku dheggan oo gadaalka saara ciyaadan billaah waa wax aad iyo aad looga xishoodo waa dhaqan gaaladu ay taqaano dhaqan muslin ma ahan arrintaas iyada ahna waxay tusinaysaa gabdhaheenni qiimaha badnaa in xishoodkoodii loogu ciyaarayo oo akhlaaqdii laga fasaadinayo waxaa sidoo kale muqdisho ka dhaca isku imaatin munkar ah oo ay ragga iyo dumarka isdhex galaan iyadoo la dhiirigelinayo isku dhex milanka iyo heesaha arrimaha kaloo nagu cusub waxaa ka mid ah degmadan hodan jidka la xiray habeen oo dhan muusig lagu tumahayo ciidamo ay waardiyeynayaan habeenkaasoo dhan waxa weeye fisqigaa lala jaharaeyey macaasidaas oo degmadii waxa weye lagu qabanahayo arrintaa iyada ahna waxa weeyaan waa musiibo kale oo macaasi ah oo lala jaharahayo oo bannaanka lala yimid culimmadu waxay sidoo kale soo hadal qaadeen in munkarkaas oo socda haddana muqdisho ay ku soo kordhayn la dagaalanka shacaa'irta islaamka sida xijaabka iyo indha shareerka oo la sameeyey baro kontarool oo haweenka muslimaadka ah looga qaado niqaabka taasoo ay tilmaameen inay tahay la dagaalanka diinta islaamka waxaa dhinac socday baryahan arrintaa iyada ah iyadoo sidaa munkarka loo faafinayo in lala diriirahayo xijaabkii qayb ka mid ah oo indhashareerkii ah oo jidadkii waxa weeyaan jagbaytiyadii la marahaya meelihii askartu ay joogeen inta la qabto gabadhii laga qaado xataa aan laga yeelahayn inay ku ridato boorsadeeda aan looga kaaftoomahayn inta la baaroo la fiiriyo marag baa mase waa dumar aan looga kaaftoomahayn indhashareerka uu yahay taargetka iyo ulajeedka la leeyahay asaga in la ihaanaysto oo inta laga qaado horteeda qashin lagu tuurahayo ama dab la qabadsiinahayo arrintaasina way dhinac socotaa la dagaalanka xijaabka qayb ka mid ah ayadoo fisqiga iyo xumaantaasan dhinac kale ay faafayso arrintaasi waxay ina baraysaa inay mar walba taagan yihiin dad mufsidiin ah oo raba inay arlada ilaahay fasaadiyaan
goobaha ay ka arrimiyaan dowladda federaalk iyo maamulada kale ee ku daaban shisheeyaha ayaa waxaa dhaqan ka ah la dagaalanka astaamaha diimeed sida xidhashada khamiiska cimaamadaha niqaabka iyo xijaabka ayadoo maamulka la baxay jubbaland haweenka ku dhaqan halkaasi uu gebi ahaanba ka mamnuucay qaadashada xijaabka iyo niqaabka